بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحا موضوع محاضرة إنه مرتيا شيخنا شيخ خضر عبد الله بدات oo runtii noo soo diyaariyey mowduuc aada iyo aada u qiimo badan ood ku aragtay runtii ku dhegsanaa gidaarada masaajidada oo ah tambiihi alikhwa calaa ikhwati aliimaan ku baraarujinta walaalaha walaaltinimada iimaanka oo runtii mowduuc aada iyo aada u qaaliya meeshiisa iyo makaankiisana yaalla runtii ma rabo inaan hadal badan sheekha ka horraysiiyo waayo sheekh ayaa inoogu filan mowduuca iminkana isaga inagu wareejinaya mikrofoonka falmashkuuran mahjuura
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا ليال sidaa walaalkeen uu tilmaamay mowduuca haddii ilaahay ka dhiga maanta aynu wax ka odhan doonnaa waxa weeye mowduuca walaaltinimada islaamka tambiihu likhwaan calaa ukhuwati aliimaan walaalaha in lagu baraarujiyo walaaltinimada iimaanka dadku inay iimaanka ku walaaloobeen walaalayaal mowduucani wuxuu ka mid yahay mawaadiicda ugu muhiimsan shareecada islaamka waa dawo shareecadu ay ku dawaysay xanuunnana maanta muslimiintu ay qabaan xanuunno fara badan oo muslimiintu ay la tiicayaan oo ay u xaliya maaro waayeen waa dawo islaamku uu ku daweeyey walaaltinimada muslimiintu waxay dawaysay dad kala ajnaasa oo kala cirqiya kala dhalana kala beela kala dad ah in islaamku meel isugu keeno oo uu walaaleeyo oo shay qura uu ka soo saaro muslimiintu guud ahaan waa isku dan laakiin maanta waa kala dan muslimiinta waxaa loogu talagalay inay ahaadaan dad wax wada doonaya oo meel u wada socda oo hal dan wada leh laakiin maanta siday u eg tahay dadka muslimiintahay waanay kala socdaan waana kala dan oo mid kastaaba wax gaara buu leeyahay oo waajibaad gaara buu isa saaray oo waxyaabo gaara buu doonayaa sidaasoo kale waxaaba suuragala in iyaga laftooda ay wax kala doonayaan ay isku maqan yihiin ay isku sii jeedaan walaalayaal walaaltinimadu islaamka uu beeray waa xidhiidh adag xidhiidhkaasi oo xidhiidh kale oo la mid ah oo dad dhex la dhex dhigi kale aanay jirin dadku way isu iman karaanoo waxay isugu iman karaan waxyaabo walaaltinimo islaam aan ahayn waxyaabaan caqiide ahayn waxyaabaan iimaan ahayn bay isugu iman karaan laakiin isu imaatinkaasi had iyo jeer ma sii waaro mana sii taabagalo wuu go'aa waanuu soo jarmaa yacnii marka maslaxaddii ay dhammaato qabiil baa la isku raaci karaa qabyaaladdu meel ma gaadho waxaa la isku raacaa dhaqaale dhaqaalihii markay meel soo gaadho wuu soo dhammaystirmaa waxyaabaha aan go'in waxaa ka mid ah caqiidada xataa caqiidadu hadday tahay caqiido kufriya oo gaalnimo ah oo dadku caqiide ay ku wada socdaan way adag tahay dadkaas se u kala hadhaan caqiidada islaamkana maxaad moodday caqiidadii islaamkuna taa way ka duwan tahayoo dee waa caqiide xaqa dadkooduna ilaa iyo aakhiro ma kala hadhayaan walaalayaal qofka ibni aadamkaahi maaha qof keligii noolo ah waa waxaa la dhaha qofka ibni aadamkaahi waa madaniyun bitabc waa qof dabeecad ahaan bulshaawi ah waa qof aan keligii noolaan karin ilamaa iyo u cid la noolaado dhammaan ixtiyaajaadka ibni aadamka baahiyaha qofka ibni aadamkaahi uu qabaa baahiyahaasi isagu ma wada dabooli karo baahiyahaasi wuxuu u baahan yahay cid kale oo la daboosha ciduu uula tago haddii wax kale laga yimaado xataa mashaacirta iyo dareenka qofka uu qabo mashaacirtaasi qofku inuu cid kale la wadaago oo cid kale uula tago ayuu u baahan yahay haddii hawli ku timaado hawshii ciduu ula tagu u baahan yahay xataa hadduu faraxsan yahay wuxuu u bahan yahay cid farxadda la qaybsata haddii dhibaato uu qabo dhibtii cid uga sheekay haddayna xataa ciddaasi waxba la qabanahayn qof ula tago oo dhibtii uu u sheego oo qofkii ka dhegaysta oo muwaasaad iyo xidhiidhin uu ka dareemo iyo walaaltinimo iyo garowshiiyo wallahi dhibaatadaasaa ku dhacday sabir kudhaa sabir uu ku idhaahdo sheeko fiican hadduu hayo ciduu la wadaagaa buu doonaya qofka ibni aadamkaahi walaalihii buu ku badan yahay gaar ahaan qofka muslimkaahi laakiin naftiisa markay noqoto waa keligii qofku hadduu keligii yahayna intuu wax gaadhsiin karaa waalkii aad raawaye way ku dhowdahay waa wax yar oo kooban oo meelna aan gaadhahayn walaalayaal marka taa laga soo daadego walaaltinimada islaamku waa nicmo iyo deeq ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladay dadka muslimiinta ah waa nicmo uu dareemayo qalbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhex dhigay qur-aankaa wuxuu ku sheegay inay nicmo tahay ilaahay wuxuu leeyahay واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلهي سبحانه وتعالى وحليه وحا حستان نعمة إلهي نعمة سواء محي وحل الله الله يا مركن أوسي خزرج أما وحل الله الله يا دتك عرفت أها يحل يا رسولك عليه الصلاة والسلام شوقي وحي هايين تدعو لاضو يدقالو يبيلو iyo qabyaaladu ay kala goysteen dad mar kasta colaadu jooga oo cabsi lagu nool yahay bay ahaayeen dadka meeshu hadday meel coladee tahayna waa meel cadaaban waa meel dhibban waa meel inkaaran ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxa xustaan amba a xasuusnaataan nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala idin siiyey markii aa ahaydeen colka amba cadaawaha ay soo ahaydeen fa allafa bayna quluubikum dabadeetana qalbiyadiinna isu keenay aa walaalowdeen qofka kale qofka kale ee walaalkiiya inuu aamino oo uu isku halleeyo oo uu ku xanqarsado oo dhinaciisa uu aamin ka yahay waxna uu ka rajaynaya waa nicmo aad u weyn qofka taa hela ee weliba uu ku aamino islaamnimo iyo walaal iyo caqiido iyo sunne uu ku aaminaa waa shay aad iyo aad u weyn markay sugnaato qofkii muslimkaa qofka muslimkaa inuu aamini waayo waa taa cagsigeedoo nicmo noqon maysa waxay noqonaysaa niqma iska daa adduunka guudkiisa ee marka aakhiro la tago dadkii ahlu jannaha ahaa ee muslimiinta ahaa waxaa suuragala qofku waa ibni aadam dadka waxbaa dhex maraya ixam baa jira iskudhac baa jira khilaafaad aadami baa jira mararka qaar baa adduunya la isku laynayaa dhibaatooyin baa dadka soo dhex maraya waxaa laga yaabaa laba qof oo laga yaabaa adduunka markay joogeen waxoogaa xaalkoodu inaanu wanaagsanayn oo isku dhacsanaa inay labaduba helo janno noqdaan baa suuragale jannadii isugu yimaadaan jannada nicmooyinka yaallaan waxaa ka mid ah dadkay wax u dhexeeyaan qalbigooda saafi in laysaga dhigo oo kanna xumaantii laga saaro kanna xumaantii laga saaro ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin dadkii ahlu jannaha waxaannu ka dhignay qaar qalbigooda iyo laabtooda laga saaray waxyaabihii xumaanta iyo caloolxumada ahaa waxay isu hayeen adduunka markay isku dhaceen isqabsigii dhex yaallay adduun bay isku qabsan karaan diinna way isku qabsan karaan muslimiintu waxaa laga yaabaa maanta xagga dambe inu ku sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhige khilaafaadka muslimiinta dhex yaalla ee dhexalsiiye caloolxumada iyo isnaca waxaa ka mid a khilaafaad diini ah qof muslima oo qof kale oo muslimo walaalkiya nacab oo u nacab islaamka aawadii sawa akhiru zamaan maaha bimacnaa qofku waa muslim kanna waa muslim muslimkani muslimkan buu nacab yahay wuxuu u nacab yahay liajli islaam islaamka aawadii laga yaabaa si uu tafaahum inuu jiro laga yaabaa masaa'il khilaafiya inay jiraan laga yaabaa waxyaabo kale macluumaad khaldani inay jiraan qofka muslimka ee qofka kale muslimkaa wuxuu u nacab yahay islaamnimada aawadeed inuu cudurdaar leeyahay baa laga yaabaa qofkaa muslimkaahi laakiin caloolxumada uu ku dhinto kan kalena waxaa laga yaabaa taasoo kale inuu ku dhinto aakhire markay isugu yimaadaan ee ilaahay subxaanahu watacaala biraxmatihi wa fadlih jannada ay isugu yimaadaan wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin waxaa laga saarayaa calooshooda wixii ku jiray ee khilli ah khilligu waa waa uurkutaallada iyo caloolxumada ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka dhigayaa ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin dad walaala ah oo iska soo horjeeda ninna halkan sariiri u taallo ninna halkan sariiri u taallo amba qofba sariiri u taallo sheekaysanayo oo aan sii kala jeedin sidii adduunka ay u kala jeedeen aan u kala jeedin markaa iska daa wax kale xataa qofka muslimka ahi labada qof ee muslimiintahay marka ay dhintaan walaaltinimadooda hadhi mayso ee aakhirana baaqi bay ahaanaysaa waxyaabihii adduunka dhexdiisa ka dhacay ee walaaltinimadoodii waxyeelayna aakhiro waa lagu masaxayaa xaaladdu markay adkaato ee muslim dadka dee qiyaamuhu uu dhaco ee gaalya muslimba ay saamayso ee carasaadka la yimaado ee la isxisaabiyo ee la kala irdhoobo ee qof kastaaba qofkii kale ka cararo yowma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay qofku xigtadiisii ubadkiisii aabbihii ooridiisii hooyadii qof kastay isxigeen qofkaasi uu ka cararayo dadaan kala yaacayn baa jira alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin dadka walaalaha ah ee isxigay ee isu dhowaa bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin waa isuu cadow oo way kala aargoosanayaan oo way xisaabtamayaan oo waxba la kala hadhi maayaan oo way kala yaacayaan dadka alla ka cabsigale mooyaane dadka mu'miniinta ahi maalintii xaaladdu sidaa ay tahay walaaltinimadii adduunka u dhexaysayee maxabbaday isu qabeen oo kale ayaa akhrana isu qabayaan walaalayaal walaaltinimadu zaman iyo makaan midna ma laha yacnii kuma xadidna meel gaara dad walaalaahoo qutru min alaqtaar misru min alamsaar meel meelaha ka mida deggan amba zaman zamanada ka mida nool xilli xilliyada ka mida nool walaaltinimada islaamka kuma eka waxay ka gudubtaa zamanka waxaanay ka tallowdaa makaanka iyo meesha qofka muslimkaahi halkan qofka muslimkaahi jooga walaalkii meel kale oo ka fog oo ka dheer ka joogaana waa walaalkii ka zamankiisa la nool ee xilligiisa la nool waa walaalkii quruunun madad wakhalad sannado tegey iyo quruun tegey kii noolaa ee muslimka ahaana waa walaalkii ilaahay subxaana wa tacaala waa ka odhanaya والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان dadka muuminiinta astaamaha iyo calaamadaha caqiida wanaagooda iyo iimaankooda lagu garta waxaa ka mid a waxay yidhaahdaanoo halhays u ah ilaahayow waxaad u dembi dhaaftaa annaka iyo walaalaha yagii naga horreeyey ee diinta iyo islaamnimada nooga horreeyey laga soo bilaaba ka kuugu soo dhowe kaa soo horreeyey ilamaa iyo nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayh wasalaam wa saxaabatu ilaa afar iyo toban qarni sii dhaaf ilamaa iyo muslin kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray oo ummadihii ilaahay ambiyada u soo saaray ka mida waxaa gaadhaysa ducadaasi qofka muslimkaah dadka muslimiinta ah ee ka horraysaasuu ugu xidhan yahay waxay ka tallaabaysaa zamanka iyo wakhtiga kuma xidhno oo keliya dadku xilligay wada nool yihiin iyo dad si gaara isu yaqaana iyo dad isku xilliya iyo dad isku ayniya way ka tallowsan tahay oo waxay u tallowsan tahay ilamaa iyo qof kasta oo muslimoy naga horreeyey sii wad aayadda qur-aanka ilahay wuxuu leeyahay walaa tajcal fii quluubina khillan liladiina aamanuu ilaahayow waxaannu kaa magangelaynaa in dadka mu'miniinta caloolxumo aanu u qaadno waa habaar qofka muslimkaahi in qofka kale muslimka uu caloosha ugu hayo xumaan inuu cadaawaddiisa ku faanayo inuu cadaawaddiisa meel marinayo inuu xumaantiisa faafinaya waa ayaandirro weyn oo weliba qofka muslimkaahi uu diin ka raadinayo oo alla kacabsi uu ka raadinayo in qofka muslimkaa colaaddiisa iyo nacaybkiisa uu faafiyo oou suuq geeyo waa ayaandirro weyn dadka muslimiinta waxay ku ducaystaan walaa tajcal fii quluubina khillan liladiina aamanuu ilaahayow dadka mu'miniintaa caloolxumo yaannaan u qaadin ilaahow yaannaan muslimiinta nicin waa wax lagu ducaysto ilaahow muslimiinta yaannaan nicin wax lagu ducaysto waa wax laga ducaysto muslimiinta nicitaankoodu ee wax lagu ducaysta maaha waa wax laga faano ee wax lagu faana maaha diyaano maaha alla kacabsi maaha sunno maaha sunno maaha qofka muslimka ahi wuxuu qofka muslimkaahi kale ka mudan yahay inuu qofkaa muslimkaahi jeclaado sidaa muslimiinta loo leeyahay ha la isjeclaado oo walaala ha la ahaado middaa cagsigeeda ayaa qofkii muslimka ah qofkii muslimkahaa waxaa la faray kay walaalaha ahaayeen ay wada dhasheen kii dhalay xigtadiisii inuu naco oo uu gooyo hadduu diinta ka weecdo hadduu gaaloobo hadduu diinta islaamka ka baxo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabbaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa in istaxabbu alkufra cala aliimaan dadka mu'miniinta waxaa loogu baaqayaa inaanay ka dhigan aabbayaashood iyo walaalahood qaar ay xidhiidhiyaan qaaray isku xidhan yihiin oo gacaltooyo iyo kalgacal iyo walaaltinimo ay ka dhaxayso goorma in istaxabbu alkufra cala aliimaan haddii gaalnimada iimaanka ay ka doortaan haddii qofkii ku xigay ee walaalka ahaa aabbihii ha ahaado hooyadii ha ahaado walaalkii ha ahaado saaxiibkii ha ahaado hadduu gaalnimo doorto oo gaalnimadu u macaanaato oo islaamnimada uu iska naco qofka muslimkaa waxaa la faray inuu xadhkaha u jaro cagsigeedu waa maxay cagsigeedu waxay tahay qofka muslimka haba kaa durugsanaado haba kaa fogaado kala reerba a ahaataan kala dalba a ahaataane haddii iimaanka uu doorto gaalnimadana uu naco xadhkihiisoo dhan in la xidhiidhiyo qofka muslimkaa in la xidhiidhiyo walaaltinimada islaamka lagu xidhiidhiyo aayad kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul in kaana aabbaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqhtaraftumuuha wtijaaraة تkhshawna kasaadaha wmasaakina tardawnaha أxaba إilaykum min allahi warasuulih fatarabasuu xataa yaأtiya allahu biamrih wallahu laa yahdi اlqowma alfaasiqiin waa bayaan ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay waxaad ku tidhahdaa nebi maxamed oo dadka hadday aabbayaashiin iyo ubadkiinna iyo walaalihiin iyo ooryihiinna amba raggiinna dumar haddii lala hadlayo iyo xigtadiinna iyo xoolo aad shaqaysateen wa amwaalun iqhtaraftumuuha xoolo aad ku daasheen aad ku dhidideen way kala duwan yihiin had iyo jeer xoolaha qofku dhaxaluu ku helo iyo xoolaha shaxaad lagu siiyo iyo xoolaha si yaroo qabow u soo gala iyo xoolaha uu dhiigga dhididka iska tiraa siduu qofku u kala bixiyaa aad bay u kala durugsan tahay haddii ay jiraan xoolo aad ku soo daasheen hadday jirto ganacsi aad ka baqanaysaan inayd ku fadhiisato hadday jiraan hoy iyo guryo aad raalli ku tihiin oo aad ku qanacsan tihiin intaasba hadday yihiin axabba ilaykum min allaahi warasuulih ilaahay rasuulkiisaba inaad ka jeceshihiin wa jihaadin fii sabiili ilaahay dartii aa u jihaadaan fatarabbasuu xataa ya'tiya allaahu biamri suga cadaabka ilaahay inta cadaabka ilaahay imanaya suga yacnii walaalaha iyo aabbayaasha iyo ooryaha iyo xigtada iyo maalka iyo hantida iyo waxyaabaha kale ee la midkaa naftu ay jeceshahay qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu ka hormariyo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu jecel yahay intaasi hadday xumaadaan inuu qofku ka dhaqaajiyo oo u dhaqaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu jecel yahay laa tajidu qowman yu'minuuna biاllaahi waاlyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabbaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum aayaadka hore la macno tahay qofka muslimkaa kama suuro gasho dhaqankiisa ka mid maaha lagamana sawiran karo lagana sugi maayo in la arko qof muslimahoo jeclaanaya qof ilaahay subxaanahu wa tacala ee rasuulkiisa ka leexday maalinta qiyaamo rumayn waayey awaamirta ilaahay qaadan waayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii diintii uu la yimi ay la yar tahay amba ay la foolxun tahay qof noocaasa xidhiidhinaya oo jecel ciddaasi haba ahaato aabbayaashood iyo ubadkooda iyo walaalahood iyo xigtadooda waxaynu uga jeednaa meesha aayaadka hore waxayna farayaan qofka muslimkaahi qofka kale ee muslimkaa inuu ku xidhiidhiyo walaaltinimada islaamnimada hadday sugnaato qofkaasi qof muslima inuu yahay qofkaa muslimka islaamnimadiisa inaad ku xidhiidhisa xaq buu kuugu leeyay kaa baryi maayo kaa baryi maayo walaaltinimada wuxuunbaa la dagaalama waaxidun min inayn laba qof mid ahaan baa la dagaalama waxaa la dagaalama shaytaan iyo shaytaan camalkiisa mid haya shaydaanku wuxuu ka jecel yahay laba qof oo muslimiinoo isnaca ma jiro qofka muslimkii hawsha hayaana ha ogaado wuxuunbuu hayaa hawshii shaydaanka shaydaanku hawluu kari waaya baa laga yaabaa inuu qof muslimi karo qof shaydaanku laba qof oo muslimiinoo walaala ah inuu isku diro laba kooxood oo muslimiina inuu isku diro laba daa'ifo oo muslimiina inuu kala kaxeyo shaydaanku inuu ku daalo dabeete waxaa laga yaabaa inuu adeegsado qof muslima oo tukanaya oo masaajidka jooga waxaa laga yaabaa inuu sheekh adeegsadaa suuragala sheekhay diinta ku qalloocatay oo si kale u xambaarsan oo nacaybka iyo nactooyada muslimiinta diin u haystaa laga yaabaa inuu muslimiinta u soo adeegsado dabeetana uu kala tuuro oo dadkii muslimiinta ha isnacaan qofka muslimka wuxuu ku faraxsan yahay walaalkii inay kala go'een walaalkii inaanu salaamin walaalkii inuu necab yahay ayuu qofka muslimka ahi xiisaynaya oo sharaf iyo karaamo iyo maxaanku idhahda diin iyo alla kacabsi u haysta shaqo nin shaydaan la yidhaahdaa uu qabto ayuunbaa ninkaasi ku maarata ku guulaystay maarata shaydaanuunbaa ka guulaystay shaydaan haddii aanu u imana shaydaan maryoole waa shaydaan insiye ayuunbaa maaragtay hawshaasi ka gutay walaatay walaalayaal walaaltinimada muslimiintu ay leeyihiin maaha walaaltinimo mujarad ah walaaltinimo dee afka uun laga sheega maahee waa walaaltinimo wax ku dhisan macnayaal leh dad wax isugu yimi ay wax ka dhexeeyaan ay wada ilaashanayaan dadka walaalaha ee isku xidhan haddii wax isku xidhaya aanay jirin iskuma xidhnaan karaan barey kala yaacayaan dad iska wada socdo uun oo iska wada sheekaysanaya uun oo isjecel uun oo wax alle waxa isku jecelyanoo ka dhexeeya aanay jirin jacaylkaas iyo wada socodkaasi waa khayaal wax saxa maaha waa inay jirtaa wax dadku ay ku wada socdaan ay wada leeyihiin ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum waxaa la israaciyey muslimiinta waxaa la faray xadhigga ilaha inay qabsadaan kitaabkaa qur-aankaa wey kitaabkaa qur-aankaa inay ku dheganaadon ay haystaan kaasaa muslimiinta isu keenaya walaalaynaya wax kale oo muslimiinta isu keeni karaa wallahi inaanay jirin laa maal laa axzaab laa tawaa'if laa ashkhaas laa siyaasaad laa duwal wax muslimiinta isu keeni karoo walaalayn kara oo meel wada marin karaa ma jiro xadhigga ilaahay mooyaane hadduu jiri lahaa halkaa ilaahay subxaana wa tacaala waactasimuu bixabli illaahi jamiican uu dhigay ayuunbuu dhigi lahaa ilahay wuxuu leeyay waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay qabsada oo ha kala tegina waadkuruu nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmadiisana xasuusnaada id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum maxaa la isugu xidhay muslimiintu inay iskhilaafsanaayeen ee cadow isu ahaayeenoo la walaaleeyey iyo xadhigga ilaahay qabsada macnaha meesha ku jiraa waxa weeye dadku waxay ku walaaloobayaanee isku jeclaanayaan mar waxay isku jeclaadaan marka la helo oo ah kitaabka qur-aanka ee sunnaha nebiga calaa fahmi salafi alumma walaalayaal waxaa kaloo halka mid oo aayaddaasi la macno ah aayadda ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahy waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhowna cani almunkari wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa wayutiicuuna allaha warasuulah ilahay wuxuu leeyahy subxana wa tacaala dadka mu'miniinta ahi iyo haweenka mu'minaadka ahi ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka ahi waa dad ehlah oo walaala ah oo isku xidhan bacduhum awliyaa'u bacd waa dad walaala ah oo ehel ah oo aan kala go'in oo aan kala maarmin maxay walaala ku yihiin waa iska walaaloo keliata maahae maxay walaala ku yihin waxay walaala ku yihiin ya'muruuna bilmacruuf wayanhowna cani ilmunkar waxay dadka waxay isfaraan wanaagga xumaantana way iska reebaan wayuqiimuuna asalaa wayu'tuuna azakaa wayutiicuuna allaha warasuula waxaaso dhan bay sameeyaan salaaddii tukadaan sikaday bixiyaan wanaagay isfaraan xumaantay iska reebaan ilaahay rasuulkiisay adeecaan waxyaabahani waa waxyaabaha walaaltinimada islaamku ay ku dhisan tahay markay dadku wax isugu yimaadaan waxa ay isugu yimaadaan ayay walaalo ku yihiin qur-aankay walaalo ku yihiin sunnaday walaalo ku yihiin caqiidaday walaalo ku yihiin salaaday walaalo ku yihiin taacatullaahi wa taacatu rasuul salawaatullaahi calayh wasalaamu ayay walaalo ku yihiin marka ha la ogaado qofka muslimkaahi qofka kalee muslimkaa wuxuu kula walaaloobayaa waa taacaadka waa caqiidada waa qur-aanka iyo sunnada ayuu kula walaaloobayaa markaa walaaltinimo meesha ma imanayso ilamaa ay timaaddo wixii lagu walaaloobi lahaa waxa lagu walaaloobi lahaa haddii lasoo koobana waa alictisaamu bilkitaabi wasunna waactasimuu bixablillahi jamiican haddii la faahfaahiyana ya'muruuna bilmacruuf wayanhowna cani almunkar wayuqiimuuna asalaa wayu'tuuna azakaa wayutiicuuna allaha warasuulah يعني فرائض إسلامك iyo waajibaadkiisa iyo sunnayaashiisa muslimiintu inay wada haystaan walaalayaal walaaltinimada islaamka siduu u adkeeyey islaamku waxaad dareemaysaa waxa meesha laga saaroo lala dagaalamay wax allaale iyo waxa walaaltinimada daciifinaya wax allaaliya wixii walaaltinimada waxyeelaya islaamku wuu la dagaalamay wuxuu la dagaalamay waxa la yidhaahdo dadku inay ismalomaleeyaan warnimo malaha hebel waxaasuu jeedaa warnimo malaha waxaasan baasi ah falkuu sameeyo falkaa wuxuu uga jeeda waan garanayaayo islaamkuu ku waxyeelaynaya amba qof meel maraya halkaa wuxuu u marayaa xumaan buu soo samaynaya qofka muslimka mala xun in laga melaysto meesha waa laga saaray islaamku wuxuu yaqaanaa cadceeddaasi siday u soo baxday oo kale qofka muslimka waxa lagu tuhmayo in lagu tuhmo haddii kale soo maaha bartaa in laga maro in la yidhahdo aniga aqaano oo wuxuu u jeedaa inuu saasaa yidhahdaa buu doonaya oo haddii xataa mararka qaar aafooyinka jira waxaa ka mid ah qofku waxaa laga yaabaa inuu wax wanaagsan yidhaahdo markaasaa wuxuu odhanayaa waxaa wanaagsan uu leeyahay miyaad garanaysaa waxaa wanaagsan uu leeyahay wuxuu uga jeeda waa iska afgobaatiye wuxuu aaminsan yahay baa ka duwan waxan waa suu dannigiiyo melfog gaadhay ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min addan waxaa ka fogaataan malamalayn fara badan ka fogaada malaa waa sidaa oo qofka muslimkaa mala xun in laga qaato iska ilaaliyo ka fogaada waxaa meesha laga saaray dadka muslimiinta inay isdabagalaan oo qofka muslimka qof kale ceebtiisa uu raadiyo oo qof kastaba boog buu leeyahy nabar buu leeyahy qof kasta qof caafimaad qabaa ma jiro ibni aadan baynu nahay naqsi baynu leenahay naqsi cilmiya iyo naqsi camaliya waxaanu leenahay qofka muslimkaahi ceeb xagga aqoonta wuxuu leeyahay ceeb xagga dhaqankaa qof muslima maa qof muslime ibni aadam ilaahay abuuray oo ambiyada aan ahayn oo kaamila oo meel xuna oo la taabtaa aan lahayn ma jiro qof kasta meel buu ku xun yihi hadalkiisaa xumaanaya ficilkiisaa xumaanaya dhaqankiisaa xumaanaya aqoontiisaa gaabanaysa mararka qaar qofkaa muslimka ah xumaanta uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala asturay qofka muslimkaah inuu fadhfadho oo dabagalo oo raarraadiyo dabeetana suuqa uu ku faafiyaa waa camalka munaafiqiinta ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay walaa tajasasuu walaa yakhtab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu walaa tajasasuu haysbasaasina haysjaasuusina haysdabagelina oo qofka muslimkaa amba mushaahara lagu qaato amba bilaash baa ku jaasuusoo ninka jaasuuska ah ee basaaska ah ee mushaahar qaadanaya waaba nin shaqaysanaye mid muslima oo muskilinkii dabagelayo loogu taag leeyahay majaanan majaanan si bilaasha u dabagelaya ayaa ciidda iyo acmaarkaa ka badan ilahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay haysdabagelina walaa yakhtab bacdukum bacda midkiinna midka kale yaanu xamanin waxaa la isweydiin karaa maxaa isdabaintu inay isdabagalaan iyo xanta maxaa la isu raaciyey ilan qur-aanka siyaaqiisu qaabku isu daba yeela lafteedu waa aqoon gaara waana xikmad gaara bay ku fadhidaa aayadda qur-aanka iyo aayadda keliya ku xigtaa maxay isugu xigaan tanaasubul aayaadka cibaaraadka isku xigaya qur-aanku macnay ku fadhiyaanoo wax iska shuban maaha hadalkeenoo kale maahee tusaale ahaan walaa tajasasuu walaa yakhtab bacdukum bacda waxa la isku xigsiiyey dadku inay istabagalaan baa la xaaraantinimeeyey xantiina waa la xaaraantinimeeyey waxaa xaqiiqahoo la wada yaqaanaa qofka muslimkaa markaad ceebtiisa soo hesho ee aad daba gasho aad ceebtiisa soo hesho ceebtii hayn maysid intaad diiwaangelisa gashan mayside waad sii sheegaysaa hantuna maxay ahayd dikruka akhaaka bimaa yakrah qofka walaalkaa ah oo aad ku sheegto wuxuu karahaysanaya soo may ahayn qofkii muslimkaa ceebtu asturanayey iyo xumaantii uu lahaa qofku markuu soo helo wuu sii sheegayaa sii sheegitaanka waxaa ka dhalanaysa xan baa ka dhalanaysa si ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay walaa yakhtab bacdukum bacda yaanay qaarkiinna qaarka kale yaanay xamanin waxyaabahaas oo dhan ayaa qofka muslimka laga rabaa inuu ilaaliyo yacnii waxyaabaha xumaynaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaءun min nisaaءin casaa an yakunna khayran minhunna aayad waxaa ka horaysa aayadda qur-aanka ee sheekhu inagu tukanayay markii dhoweyto dadka muuminiinta waxaa la faray inaanay isxaqirin inaanay isku jeesjeesin oo qofka muslimka ahi qofka kale muslimkaa inaanu bahdilin oo aanu ku jeesjeesin oo aanu ku cayaayirin isagoo muujinaya inuu ka hooseeyo waxaa laga yaabaa kan isle waad sarraysaa inuu kan isleey waad ka sarraysaa inuu ka hooseeyabaa suuragala raggiina qaar baa loola hadlay dumarkiina gaar baa loola hadlay waxa laa yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakuunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisaain casaa an yakunna khayran minhunna haweenkuna sidaasoo kale yaanay samaynoo gabadhu gabadha kale yaanay ku jeesjeesinoo yaanay ku cayaayirin iyadoo iska sarraysiinaysa waxaa laga yaabaa tan la tuhmayo ee la yaraysanaya inay ka sarraysay ka qiimo badan tahay cinda allahi subxaanahu wa tacaala ciddan yaraysanaysa waana siday u badan tahay leanna qofku hadduu ilahay agtiisa karaamo ku leeyahay dee ficilkaniba kama uu suuro galeen waxaan raacinayaa intaasi laba qodob oo gaagaaban laba qodob oo qodobna uu yahay dacaa'im alukhuwa waxyaabaha walaaltinimadu ay ku taagantahay midna ay tahay waxyaabaha fasahaadiyo walaaltinimada waxyaabaha walaaltinimada fasahaadiya si degdega haddii ilaahay ka dhigo ayaan u guud cararaya qodobka koobaad saddex qodob baan ka tilmaami doonaa insha allah waxyaabaha walaaltinimada u ah tiirarka u ah saddex qodob oo aan isleeyahay saddexdaa qodob haddii la helo culimmaduna ay tilmaamaan haddii saddexdaa qodob la helo walaaltinimadii loo baahnaa tiirarkii bay ku taagantah haddii la waayana way dhaawacantah waa midda koobaade kalgacalka iyo walaaltinimada labada qof ay isu qabaan inay tahay mid ikhlaas ku dhisan ilaahay dartii qofku inuu qofka u jeclaaday yacni waxaa la isku jeclaanaya waa maxay yacni maxabbadu waxay ka mid tahay cibaadaadka quluubta qalbiga cibaadaadka uu qabto maaragtay qalbigu qabtay ka mid tahay dee waa aragteen jawaarixdu salaadii iyo sekadii iyo acmaashaa la wada arkaya daahirkaa waa acmaalu ljawaarix acmaalu lquluub waxaa ka mid a almaxaba ilaahay subxaana wa tacala dartii in wax loo jeclaado shayguna hadduu cibaado yahay ansixitaankiisa asal waxa u ah ikhlaas baa asal u ah wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin dadka lama amrin wax kale wuxuunbaa la amray ilaahay inay caabudaan iyagoo u khaalis yeelaya diinta iyago u khaalis yeelaya waa midda koobaadee qofka muslimka ah waxaa laga rabaa jeclaanta uu jecel yahay qofka muslimkaahi inay diin ka tahay inaanay ka ahayn waxyaabo kale masaalix kaleoo ka dhaxaysa inay isku masaajid yihiin inay isku xaafad yihiin inay meel ku soo wada barbaareen inay isku koox yihiin inay isku jamaaco yihiin inay isku aragti yihiin waxyaabaha kale ee ictibaaraadka dunyawiga ah meesha inay ka baxaanoo qofka muslimkaah ee qofka kale ee muslimkaah inuu u jecel yahay salaaddiisoo wanaagsan salaadduu ilaaliyo qur-aankoo uu akhriyo salaatuleylkoo uu tukado inuu soomo dacwadda uu ku shababan yahay qof diinta islaamka u shaqaynaya waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado qofka alla kacabsigiisa iyo caqiido wanaaggiisa iyo acmaasha fiicana uu samaynayo qofka muslimkaa ee qofka kale muslimkaa inuu ku jeclaado xadiis saxiixa amba xasan ah oo imaam axmed iyo khayrkii ay warinayaan wuxuu leey abu maalik alashcari rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayaa wuxuu uhi yaa ayuha annaas ismacuu wacqiluu dadow maqla oo dhegaysta oo waxaan idin leeyahay fahma waaclamuu anna lilaahi caza wajalla cibaadan laysuu bianbiyaa'a walaa shuhadaa yaqbituhum alambiyaa'u waashuhadaa'u calaa manaasilihim waqurbihi min allah waxaa ogaateen inay jiraan addoomo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay oo aan ambiye ahayn nebiye ilaahay soo diray aan ahayn iyo rasul sidaasoo kale shuhado aan ahayn dad intay jihaadeen ilaahay dartii loo soo laayay aan ahayn oo haddana yaqbituhum annebiyuuna waashuhadaa'u calaa manaasilihim wa qurbihim min allah oo meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ay ka joogaan ambiyada iyo shuhaadadu ay xiisaynayaan oo ay leeyihiin meeshaasu kaliya idin geeya nin saxaabiya baa kacay marka intaa uu maqlay nin saxaabiya baa labada low isku taagay fajasaa rajulu min alacraabi min qaasiyati annaas waalwaa biyadihi ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaala yaa rasuula allah dadku way badnaayeen garo nin reermiya oo dadka halka ugu dambaysa fadhiya ayaa jilbaab ku istaagay si rasuulka calayhi salaatu wasalaam u arko dabeete gacantuu taagay rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu la hadlayaa gacanta ayuu taagay si rasuulka calayhi salaatu wasalaam u arko markaasaa wuxuu udhi yaa rasuula allah naasun min annaas laysuu bianbiyaa'a walaa shuhadaa yaqbituhum alambiyaa'u waashuhadaa calaa manaasilihim waqurbihim min allah intii buu ku celiyey rasuulka ilaah ma waxaa tidhi dad baa jira aan ambiye ahayn oo aan shuhado ahayn oo maalinta qiyaamahana ambiyada iyo shuhadadu meesha ay joogaan ay xiisaynayaan masaasaa tidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi nacam haa incathum lanaa buuhi marka noo sifee dadkaas waa ayo jallihim lanaa noo faahfaahi oo madmadowga nooga qaad saxaabigu wuxuu leeyahy abu maalik alashcari fasura wajhu nabiyi sala allahu calayhi wasalam bisu'aali alcaraabiy rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku farxay oo farxaddiina wejigiisa laga arkay su'aasha ninka reer miyiga ahi uu weyddiiyeybo aad rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu farxay inay jiraan dad muslimiina oo jecel waxyaabaha noocan oo kalea xiisaynaya amba su'aalaha kasii weyddiiya waa yaro qallooc inuu qofku wax dhegaysto uuno ku su'aalood ay ku wareegayaanoo su'aalabi ay ka soo bixi weydo gaar ahaan ardayda waa waxyaaba waa dabeecadaan sax ahayn qofka marka wax loo sheego wixii uu dareemaya meesha naqsiyo inuu ku jiro amba su'aal uu ka qabo inuu qofku ha halkaas in yarba madowbaa igaga jiree bal hadda halkaas in yara maarata iyo waadixi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi hum naasu min afnaa'i innaas ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل, فيجعل الله وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رسولك عليه الصلاة والسلام حليه وضدتك كمده waa dad aan isku ehel ahayn oo waxba aanay ka dhaxayn oo qaraaba aanay xidhiidhin dad xigtaa maaha maaha dad ay wax isu keentay aan diin ahayni ilaahay dartii bay isu jeclaadeen saafina way isu noqdeen waa dad isjecel oo wada socda oo walaala ah oo walaaltinimadu dhab ay ka tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay maalinta qiyaamaha waxa ilaahay u samaynayaa ayuu u dhigayaa manaabir mimbarro nuur ah mimbarku waa kan oo kale yani meesha qofku uu fuulo oo had iyo jeer waagaa dee iminka masaajiddu ku samaysan yahay isagoo looxa baa la samayn jiray marka marka qofku khudbadaynay baa la soo qaadi jiray mase la dhigi jiray marka mimbar dheer oo dadku ay wada arkayaan oo nuur ka samaysan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u samaynaya markaasay ku fadhiisanayaan dabeete wejigooda iftiimaya dharkooduna wuu iftiimaya rasuulku salawaatu ullahi aleyh wasalam wuxuu leeyahay dadku way argagaxayaan maalinta qiyaamaha walaa yafzacuun laakiin iyagu shidanaaba shidan waxaa meesha ka dhacaya iyo dhibta iyo cabsida ka taagan qiyaamaha ma saamaynayso kuma jiraan iyagu wa hum awliyaau ullah laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun waa awliye ilaahay kuwaasi haddaad awliye maqasho awliyada ilaahay waa kuwa laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun mana baqanayaan mana murugoonayaan dadkaasi maxay sifaadkoodu waa maxay taxaabbuu fiillaahi wa tasaafuu ilaahay dartii bay isu jeclaadeen ilaahay dartii bay u wada socdaan wax kaloo ka dhexeeyaa ma jiraan xataa mararka qaar baa shayddaanku meel dhuxuu qofka ka weeciyaa qofka ay isku aragtida yihiin ay meelaha qaar wax ka wada arkayaan oo ay isku si wax u fahmayaan baa wuxuu u haysta inuu ilahay dartii la socdo ilaahay dartii ulama socdee inay isku afkaar yihiin buu ula socdaa ilaahay dartii waxaa looga jeedaa waa qofku qofka kale inuu ku jeclaado toosnaantiisa iyo alla kacabsigiisa iyo caqiido wanaaggiisa iyo camal wanaaggiisa salaada xilli horuu yimaadaa masaajidku soo camiraa qur-aankiisa kama tago hamiga muslimiinta uu xambaarsan yahay daacwadda siduu uga shaqaynayo waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacala raalliahaanshiisa ku tacalluqa ayuu qofkaasi ku wanaagsan yahay taasaa la isku jeclaadaa ee labada qof inay iska wada socdaan ninkaa hebelhaaniyo nin wallaahi ilaahay dartii baan u jeclay buu iska odhanaya mana yaqaano umaba taqaanide maxaad ilahay dartii ugu jecesha inuu wanaagsan yahay ma yaqaano inuu xun yahayna ma yaqaano cibaadaadkiisu inay fiican yihiin ma yaqaano inay xun yihiin ma yaqaano ninkaasoo arki maysiniyha nin ilaahay dartii baan isaga jeclaaday waa khuraafaad taa ilahay dartii lama idhaahdo qofku qofkuu jeclaanaya waa inuu yahay qofuu ka og yahay wanaag laba qof oo noocaasa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku sheegay qodobka labaad ee dacaa'imta walaaltinimada amba tirarkii ku taagantay waxaa ka mid waynu gaagaabinaynaa waa nasiixada qofka muslimkaa ee qofka kale muslimka inuu naseexeeyo qofku markuu khaldan yahay khaladka inaanu ku dhowran inaanu ku eegan qofka muslimka wuu qaloocsamayaa shayddaan baa mararka qaar weecinaya annafsu alammaaratu bisuu ayaa laga yaabaa inay jar ka tuurto inay maaragtay xumaan u qurxisaa laga yaabaa inuu dembi sameeyaabaa laga yaabaa qofka muslimkaa markuu qalloocde uu xumaado walaaltinimadu waxay sheegaysaa qofka muslimka inuu lexjecleeyo oo walaalkii u sheegay ku waxa noocaasa baa kugu soo baxaye ceeb noocaasa baad leedihi iska dah inuu qofkii ku idhaahdo inay dadka muslimiinta isu naseexeeyaan oo dee naseexada waa la yaqaanaa iyo shuruuddeeda iyo dariiqa loo maray iyo jidka loo maray iyo dadka naasixiinta iyo dadka cayaariinta waa la kala yaqaanaa qofkaasi waa qof naasixo waa la yaqaanaa qofka cayaabka ah ee muslimiinta caayana waa la kala yaqana marka nin wax caytamaya waa naseexaynaya cidi ka aqbali mayso ee qofka muslimkaa naseexadiisa waa qof mushfiqa waa laga yaaba mararka qaar naseexadu qofka inay damaqdo waxaa laga soo qaado ibnu taymiya ku tilmaamay qofku marka ay wasakh badani ku baaba'do ee biyuhu aanay goynahayn haddaad tidhaha walaalka iga maydhuu kaa maydhayo haddii biyuhu ay goynayaan tartiibbuu ku shubaya biyihii baa goynaya hadday waxay kugu sii dhegan yihiin muxuu samaynayaa ciid buu ku maydhaya ciidda marka sidaa lagugu xuqayo maxaad dareemaysa waxoogaa xanuun iyo waxoogaa damaqa baa ku jira soo maaha naseexadu qofka marka la rabo in si si adag wax loogu sheego si uu xumaantii uga go'o qofka muslimkaa si adag buu kuugu maydhaya wuxuu rabaa wasakhda inuu kaa wada maydho kaa wada masaxo iyo qofka muslimka ee doonaya marka qofku waa inaanu dhibsan mararka qaar hadduu dareemo qofkii u naseexaynayey hadalka inuu ku yara adkeeyey waa inuu ka ega jaanibka wanaagsan ee walaaltinimada inuu dantiisa maarata ka sheekaynayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kale addiinu annasiixa qulnaa liman yaa rasuula allah qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa caammatihim waxay nasiixaddii intu u tahay waxaa ka mida dadka muslimiintaa ayay naseexa u tahay dadki inaanay isku eegin waxyaabihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku qaadi jiray baycada ee asxaabtiisa uu kula ballami jiray waxaa ka mid ahaa wannusxa likulli muslim qof muslima oo kastoo qaldanaan arko inaan gacanta qabto war waxaan iska daa waa wax xuna inaan ku idhaahdo qodobka saddexaad u dambeeya waxa weeyaan waa qadaa'u xaajati qofka muslimkaahi baahi buu leeyahay toogguu leeyahy waxbaa ka kala yaalla howl baa ku furan waxbaad ka qaban karaysaa qofka muslimkaahi walaalkii inaanu ku eegin dhibaatadii iyo hawshii inuu hawsha wax kala qabto inuu hawsha wax kala qabto waxay ka mid tahay waxyaabaha walaaltinimadu ku taagan tahay haddii qofkii muslimkaana iska raaxaysanayo walaalkiina uu kadeedan yahay oo uu leeyahay dal ilahay baan isu jecel lahay maxabadaasi waxba kama jiraan waa iska hadal qofka muslimka dadka muslimiinta la dhib qaybsadaa wixii awoodiiyo karaankiisa saddexdaa qodob saddexdaas weeye salafkii waxaa laga sheegay waxyaaba fara badan oo ku saabsan nafqaybsiga iyo wax istarka wax istarka waxaa laga sheegay qaarkood qofka markaad wax siinayso had iyo jeer nooc qajilaada baa ku jirta waxay samayn jireen qaarkood salafku walaalkii markuu arkay inuu masaajidka galay oo kaleba meel uu fadhiyo oo kale laga yaabaa shaadh buu meel yaro dhiganayaa lacag yar buu soo qaadaya jeebadiisu ku ridaya ninka hadhowta wuxunbuu ku arkaya jeebadiisiiu lacagay ku jirto war lacagtii yaa kugu riday mana soo xadin waxaa laga yaabaa qaarkood waxay samayn jireen waxay soo qaadi jireen lacag xoogaa dee daraahim amba danaaniir qataatiica ayuu soo qaadayaa walaalkiioo ag fadhiyo kabihiisuu ugu dhex ridaya kabihiisa kabii ma gashaday jigagac waxbaa ka dhex qaylinaya wuu eegaya waaba lacag wuxuu ogaanaya isaga laftiisu ninay walaala yihiin leanna waa dabiicad caana bay ahayd waxaa jira arrin iska caanaho qofka muslimka ee sadaqada uu bixinayo inuu qarsado caan bay ahayd waa la wada yaqaanay maxaanku idhaahdaa zaynalcaabidiin markii uu dhintay waxaa la yidhi soddon guri in ka badan ayaa waxay waayeen raashin ay heli jireen yani zaynalcaabidiin bna cali zaynalcaabidiin bn xuseen bna cali bn abi taalib xuseen ibna cali baa maaragtay ayaa dhalay cali bna abi taalibba awow u ahaa wuxuu samayn jiray habeenkii markay dadku wada seexdaan ee dhagida la wada galo ayaa raashin buu soo qaadayaa guryaha masaakiintaabuu ku tuurayaa habeenbarhka reerkii wuxuu ma maqlayaa dig wax soo dhaceen bay maqlayaanu way soo kacayaan waa raashin bartan yaalla wuu dhaafayaa reer kale wuu ku tuuraya wuu dhaafayaa markii dadkaasi way isweydiin jireen war raashinkii ayna siiya isaguna ma sheegto iyaguna ma dabagalaan maalintii uu dhintay waxaa la yidhi soddon qoys amba soddon reer in ka badan ayaa waxay waayaan biilkii markaasaa waxaa la ogaaday cidda siin jirtay inay tahay zaynulcaabidiin ibnu xuseen ibnu cali yacni arrin dhaqana buu ahaa dadka muslimiinta ee xilligaasoo kale inay maaragtay waxisa siiyaan iyagoo weliba qarinaya oo qofka muslimka aduu jeebadiisa lacag uu ku arko wuxuu dareemayaa kolley walaalkaa oo wejigaaga dhowraya ayaa jeebadda kugu riday qodobka saddexaada ugu dambeeya ee aan isleeya raaci waxa weeyaan waxyaabaha walaaltinimada xumeeya walaaltinimada waxyaabaha dhaawaca waxaa ka mid a kow addamacu fi ddunya dadku adduunya inay isugu yimaadaan oo adduunka la ysku damaaciyo had iyo jeer bahasha adduunyadaah waa fitno waa imtixaan marka adduunka la isugu yimaado bahashu ma xanaakad weydo way dhibaato badan tahay waanay tartan badantay kala badsi baa imanaya kala bursi baa imanaya qofka walaalkaa ah qof dee iimaankiisu buuxa mooyaane markay wax isugu jiraan had iyo jeer xasaasiyad bay ayay dhalisaa qofka muslimkaana waxaa u wanaagsan dadka gacantooda waxa ku jira inuu nadiif ka yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kale ishad fi اddunya yuxibuka allah washad fii ma aydi اnnaas yuxibuka annaas dadka gacantooda waxaa ku jira haddaad doonaysa dadku inuu ku jeclaado dadku gacanta waxay ku hayaan u daa dadka waxooda u daa waxba ha weydiisanin sheekha la yidhaahdo abi isxaaq alxuweyni xafidahullah ayaa wuxuu galay muxaadara la yidhaahdo aliyaas bima fii aydi nnaas iyadoo youtubana way duuban tahay oo muuqaala iyadoo maqalina way jirtaa waa muxaadara aad u qiimo badan inuu qofka muslimkaah ka quusto waxa dadka gacmahooda ku jira yacni karaamadiisa way u fiican tahay walaaltinimada dadkana way u fiican tahay qofka muslimka muslimiintu hadday xoole isugu yimaadaan oo ay xoole isku qabqabsadaan oo ay ku murmaan walaaltinimadii way dhaawacaysaa waa u cadow ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay walaa tamudanna caynayka ilaa maa mattacnaa bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati addunya linaftinahum fiih warisqu rabbika khayrun waabqaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay indhaha haw sii taagin oo indhaha la sii raacin waxyaabaha aanu ugu raaxaynay adduunyada nolosha adduunka haween iyo maal iyo hanti dadku waxoogaa ay jecel yihiin indhaha u sii taaginoo indhaha la sii raacin waxyaabaha kan had iyo jeer waxa loo bixiyo waa linaftinahum fii waa si dadka loogu ibtileeyo si looga fitneeyo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay warisqu rabbika khayrun wa abqaa ilaahay arsaaqadiisiiyo waxa uu ku siiyey ayaa ka khayr badan kana baaqinimo badan cabdulaahi bnu cumar radia allaahu tacaala canhu wuxuu leeyahay ataa calayna zamaanun وma yarى أxad mina أxaqu bالdiinaari والdirhami min akhiihi الmuslim وإna fii zamani الdiinaaru والdirhamu أxabu ilayna min akhiina الmuslim waxaana soo martay oo aanu soo gaadhnay odayaashu soma odhan jirin waxaanu soo gaadhnay waxaaya waxaa adduunya xaalkaabe odayga wuxuu ku leeyahay adduunya xaalkaabe waxaanu soo gaadhnay adduunka oo caynkan iyo caynkana cabdullahi bn cumar dhegayso cabdullahi bn cumar wuxu uhi waxaanu soo gaadhnay xilli qofka muslimka iyo diinaarka xoolahaanu haysano diinaarka iyo dirhamka aan haysto ee anugu aan leeyahay aan aaminsanahay walaalkayga muslimka inaanan ka lahayn xoolahayga anigu aan shaqaystay ee aan leeyahay anigiyo walaalkay inaannu u simannahay xilli aannu aaminsanayn baannu soo marray maantana waxaannu joognaa cabdullahi bn cumar baa cabanaya waa xilligii asxaabta waa taabiciintii markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhintay wuxuu leeyahy xaaladdii baa isbeddeshay waxaannu maraynaa xilli qofka muslimkaa laga jecel yahay diinaarka iyo dirhamka oo qofka muslimkaahi loo dhibayo diinaar iyo dirham aad heshid qofkii muslimkahabaa u baahan waxaad gacanta ku haysay miyaad siisaa oo dhibtaad ka dulqaadaa mise xoolaad haysataa waar waxaaga iska hayso ilahay baa u farajadi doona baad iska odhanaysa yacni taasaan maanta aanu maraynaa cabdullaahi bnu cabbaas baa sidaa ahaaye bal maanta ka sheekee maanta faallo ma leh selafkii waxaa laga sheegay ee masruuq iyo iyo khaysama laba ninoo saaxiiba bay ahaayeen oo culimo ah mid kasta deyn baa lagu yeeshay mid kastaa deynkii buu iska bixin kari waayey masruuq baa deynkii lagu lahaa buu soo helay markaasaa wuxuu ogaaday walaalkii khaysama isna in deyn lagu leeyahay deynkii buu qaaday wuxuu ka bixiyey walaalkii khaysama wuxuu dhi khaysamana hay sheegin oo masruuq baa iyo keenay hordhan wuxun baa tidhaa nin muslima ayaa deyntii kaa bixiyey khaysamana deyntii buu soo helay walaalkii ayuu ogaaday masruuq in lagu leeyahay lacag kii ku lahaa uulamuu tegeyna kii masruuq lacagta ku lahaa buu la tegey markaasaa wuxuu ku yidhi soo masruuq lacag kumaad lahayn haa sow intaa ma ahayn haa lacagtaadi waa taa deyntiisi wuu iska bixin kari waayey ninkaasi laakiin hay sheeganoo ha odhanin khaysamaa kaa bixiyey waa dad isku nafasa isku aragti ah isku dareena isku manhaja yacnii in labada qof ay saa u wada fikiraan maxaa keenay inuu kana san u fikiro nafsa shay kana u fikira maxaa keenay waxaa keenay tarbiyad baa jirta manhaj hore ayaa jira dariiq ay raacayaan oo labaduba ay ka dhimbiil qaateen oo ay ka soo cabbeen baa jira oo ah qofka muslimka in lagu tarbiyadeeyo oo lagu shubo lagu qulaamiyo la cabsiiyo qofka kale muslimka walaalkii inuu yahayo dhibaatada aad qabto iyo dhibaatada uu qabo taada inaad haysato tiisa aad awdo maaha wax ku yimi sudfa wax iska yimi maaha oo laba qof oo iska fikira ma ahayne laba qof oo isku tarbiyada ayay ahaayeen qodobkaasi waa qodob qodobka labaad ee maaragtay muslimiinta walaaltinimadooda dhaawaca waxaa ka mid ah altanaasucu waalikhtilaafu fi ddiin dadka muslimiinta inay murmaan ay isqabsadaan ee diinta ay isku khilaafaan inay muslimiintu dawaa'if noqdaan mutanaaxira inay noqdaan jamaacaad mutanaafisa mutanaafira jamaacaad ishaysta oo iska soo horjeeda oo kale caqiide ah oo kale manaahija oo kale diina oo mid kastaba ka kale uu necab yahay fashaluun baa ka yimaada dacfi baa ka yimaada dacfigu meeshuu ka imanaya meel kale maahee walaaltinimadii baa daciifaysa walaaltinimadu markay daciiftana waxaa meeshii ka soo baxaya fashal iyo wahan baa ka soo baxaya ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay wa atiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum haddaa muslimiinta tihiin ilaahay rasuulkiisa ateeca oo midnimada iyo wadajirka ku ateeca walaa tanaasacuu ha isqabsanina fatafshaluu haddaa isqabsataan waa iska hor timaadaan waa fashilmaysaan watadhaba riixukum ay watadhaba quwatukum wahaybatukum haybadiinnii baa tegaysa ay cadowgu idinka haybadaysanayey awooddiinni baa meesha ka baxaysa marka ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahy xataa idaa fashiltum watanaasactum fi اlamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اddunya wa minkum man yuriidu alaakhira ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay markii laga hadlayay maaragtay dagaalkii uxud muslimiintu markay walaalo ahaayeen ay wada socdeen ee khilaafaadku aanay jirin way guulaysteen gaaladii markay sidaa isu arkeen markiiba cagta cagta u saareen markiiba fuwaaqa naaqa iyagoo aan mabay u kaadkaadinba markay arkeen ay iska hor yimaadeen qolyihii gaalada ay iska hor yimaadeen kabahay ka jareen maxaa dhacay marka khilaafkii baa dhacay markii khilaafkii uu yimina waxaa dhacay xataa idaa fashiltum watanaasactum fi اlamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibbuun wixii aad jeclaydeene guusha ahaa markii laydin tusay ee ay iskhilaafteen fashal baa yimi waa kala jabteenoo waa laydin jebiyey marka waxaa ka mid a waxyaabaha muslimiinta walaaltinimadooda waxyaabaha hoosu dhiga waxaa ka mid a amba dhaawaca amba cadowga u ah waxaa ka mid a altanaasucu waalikhtilaafu fi ddiin waxaa ka mid a macaasida qodobka saddexaada qof dadka muslimiinta haddii macaasidu ay ku baahdo walaaltinimadoodu way daciiftaa waa xaqiiqa waladii nafsu muxamadin biyadi maa tawaada snaani fayufariqu baynahumaa ila bidembin qad yuxdiثu axaduhuma xadiis saxiixa imaam axmed uu warinayo rasuulku alayh اsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee haddii laba walaalaahi ay isjeclaadaan laba walaalaahoo muslimiin hadday walaaltinimo isugu yimaadaan oo ay kala tagaan waxa kala kaxeeyey wax kale maahee waa dembi mid ka mid uu la yimi ibnuqayim raximahullah kitaabkiisa aljawaab alkaafi liman sa'ala can dawaa'i shaafi kitaabkaa wuxuu ku tilmaamayaa aahaarta macsiyada waxaa ka mid a yacni saamaynta macsidu ay keento waxaa ka mid a waxshatan yajiduha alcaasi maca ikhwaani qofkii caasiga ahaa walaalihii baa nacaya walaalihii baa ka sii durkaya qodobka afraad waxaa ka mid ah altacasubu ligayri sunnati waalislaam tacasubka dawaa'ifka muslimiinta inay kala tacasubaan labada qofee muslimkaah inay kala tacasubaan oo qofka muslimkaah cid kale uu sunne iyo islaam waxaan ahayn ugu tacasubo kooxdiisa oo keliyaata iyo xisbigiisa oo keliyaata inuu u tacasubo oo dadka kale uu ka xigsado madhabkooda inuu difaaco xaq iyo baatilba waxyaabahay ku wanaagsan yihiin inuu iyo xayisiiskooda inuu meelaha ka sheeg sheego xumaantooda inuu iska ilaawo amba xumaanta ay leeyihiin inuu falsafadeeyo idhaa waa akhtaa afraadi ay ku dhacday iyo waa masaa'il iska kooban iyo waa masaa'il ijtihaadiya iyo waxyaaba noocaasa uu ku sheego sidaasoo kale dadka kale muslimiinta ee dawaa'if kale muslimiintana inuu weeraro oo xumaantooda uu buunbuuniyo waxyaabahay ku wanaagsan yihiinna uu yareeyo amba uu macno tiro waxay ka mid tahay madaahirta tacasubka waxay ka mid tahay waxyaabaha muslimiinta kala kaxeeya kitaabka iclaam almuwaqiciin can rabbi alcaalamiin ee ibnuqayim raximahullah uu leeyahay ayaa waxaa ku jira buxuus aad u qiimo badan oo mutacasibiinta tacasubka iyo mutacasibiinta dadka muslimiinta ah inay tacasubaan tacasubku wax weyn af soomaali waa qofku ciddiisa amba reerkiisa ha ahaato amba kooxdiisa ha ahaato amba madhabkiisa ha ahaato dadka kale inuu ka xigsado oo uu aamino dadka muslimiinta kale inay ka fiican yihiin khaladkoodu khaladaadka kale wuu ka wanaagsan yahay xasanaadkoodu xasanaadka kale wuu ka waawan yahi kuwa kale xasanaadkoodu xasanaadkooda wuu ka yaryar yahay xumaantay sameeyana xumaantooda wuu ka waawan yahay tacasubka waa noocaas dadku inay tacasub sameeyaan waa wax dhici kara laakiin waxa saxa tacasubka in la daweeyo tacasubka dadka muslimiinta inay daweeyaan ayaa waajib ku ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam xilligiisii asxaabta rasuulka oo dagaal iyo jihaad ku socda ayaa meel la degey waa xadiis saxiixa oo bukhaari muslim ay warinayaan meel baa la degey dabadeedna laba kuray laba kuray oo yaryar ayaa biyo loo dirsaday ninna waa nin ansaarta ka socda ninna waa nin muhaajiriinta ka mida muhaajiriinta iyo ansaartana islaamnimada ka sokow walaaltinimo hoosaa ka dhaxaysa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii madiine la yimi waa kii walaalaysiiyey ansaari iyo muhaajiri nin kastoo ansaariya waxaa lagu xidhay ninkas nin muhaajiriya ilaa maa muhaajiriinta ay dhammaadeen ilan muhaajiriintu way ka yaraayeene dabeete ansaarta laftood baa la walaalaysiiyey marka walaaltinimo walaaltinimadii islaamkii caamka ahayd ka hoosaysa ayaa ka dhexaysay muhaajiriinta iyo ansaarta labadii kuray markay ceelkii isugu yimaadeen bay isgerbiyeen anaa kaa horreeya anigaa kaa horreeya markay isriixriixeen ayaa waxoogaa isku xanaaqeen gacantay isu qaadeen markay isgaleen ayay muusanaabeen mid wuxuu idhi yaa lalansaar alla tollaay yaa ansaaray buu idhi ninna wuxuu idhi yaa lalmuhaajiriin alla tollaay yaa muhaajiriina nin kastaa waxay u qaateen inankoodii in la dilay waa la ysu soo kacay dee qabyaaladduna way sii qoyantoo shalay bay ahayd oo bahasha dhowaanunbaa laga soo doogay oo islaamkuba dee waa waa bilow asxaabtii waxay ku sigteen inay gacanta isa saaraan oo muhaajiriin iyo ansaar la isu laayo hadda waa muhaajiriinti iyo ansaarti waa waxa dhici kara markaa tacasub laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam markiiba uu qabtay wuxuu yidhi maa baalu dacwa aljaahiliya waar isugu baaqa iyo isugu muusanowga dacwada jaahiligaah waa maxay war waxay tollaayaydu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuha fa innahaa muntina war waxa ka taga waa qarhmuun iyo wax uray weeyaane isaga taga waxaa kaloo ay sheegeen mu'arikhiintu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qowlkaasoo keliya kuma ekaysan ma odhan oo keliyata waar baashu qabyaaladu waa wasakhay iska daayoo keliya amba waa maxay jaahiliyadu ma odhana ficilna rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu raaciyey oo ciidanka xilli kulul bay ahayd bay yidhaahdeen asxaabtii wuxuu yidhi hala guuro hala guuro xilli aan laba cidiba aanay guurin oo la hadhsanayo ayaa caynkii hoosta lagaga geejiyey waa la guuray marka laba cishoo kamila la soconayey si sheekada loo ilaawo nin kasta habeenkii markii la degey u gataati dhacayuun hawsha in la sii wadwado oo la sii qaadqaado la sii faalleeyo horta keebaa gardarraayo keebaa wanaagsanaa iyo keebaa saan ahaa wax allaaliya waxaas mashaakilaadkay sii huriyaan si taasi aanay u dhicin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankii wuu raray dabeete daalkii baa lagu ilaaway halkii baa lagu soo afjaray marka walaalayaal waxa la yidhaahdo tacasubka had iyo jeer wuu dhacaa laakiin waa in la daweeyo si cilmiyeysan oo diinaysan waa in loo dawo dadka muslimiintaa ee dhallinyarta ah inaan lagu barbaarin tacasubka ee tacasubka laga barbaariyo la nacsiiyo qofka murabbiga amba ninka sheekha dadka inuu u sheego muslimiintu inay u siman yihiin hadday soo kala dhowaysanayaan inay ku soo kala dhowaystaan calaa asaas alcaqiida waalcibaada waalsunna waalqurba subxaanahu watacaala min allah dadku si ilahay subxana watacala u kala dhow yihiin say u kala cibaado badan yihiin say u kala lakacabsi badan yihiin dadka cibaadaadkooda salaadooda masaajidooda dadku noocaas in loo kala jeclaado in lagu barbaariyo aan lagu barbaarin dadkiina isnaacaan qodobka shanaad ee u dambeeya waxa weeyaan aan kusoo gebagabeynaya mawduucana waxyaabaha waxyeeleeya walaaltinimada waxaa ka mid a cadamu liltizaam bilaadaab alsharciya fi lxadiid dadku markay sheekaysanayaan amba ay kaftamayaan in kaftan kaftanka iyo wada sheekaysiga inay laasimi waayaan aadaabtii sharciga ahayd shareecadu waxay leedahay manhaj aad u raaqi ah oo aad u sarreeya oo rasuulku salawaatu ullaahi calayhi wasalaam uu dhisay oo dadku noocay u wada hadlayaan iyo siday u sheekaysanayaan iyo siday isaga hala celinayaan salawaatu ullahi calayh wasalaam ku saabsan ilahina subxaanahu watacaala uu ka sheekeeyey rasuulku wuxu leh alayh salaatu wasalaam alkalimatu ayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqo walaalka halkaad kelmad xanaf le kaga dhufan lahayd inaad kelmad wanaagsan oo dabacsan oo farxad gelisa inaad ku tidhaahdo ilaahi subxana watacala wuxuu le waqsid fii mashika waqdud min sawtika ina ankara alaswaati la sawt alxamiir xataa hadalka mustawaha codka meesha la gaadhsiinayo ayaa waxaa la tilmaamay in hoos loo dhigo oo si dabacsan loo hadlo waayo waxaa la leeyahay socodkaaguna maqsuud ha ahaado waan iska socdaa ha odhanne dan u soco dan aad leedahay dan adduunyaanba dan aakhira u soco halkaad ku socotaa meeshaan iska mel waan iska sii socday suuqaan tegaya maxaad ka doonaysa waan iska tegayaa wax shuqul islaam maaha shuqul muslin maaha shuqulka muslimka waxa weeyaan waqsid fii mashika socodkaagu qasdi ha yeesho ilahi subxana waqdud min sawtika codkaagana hoosu dhig inna ankara alaswaati la sawtu alxamiir codadka la maqlo ka dameerkaa ugu liita aad buu u qayliyaa soo maaha hoos ma hadla dee qofka muslimkaa markuu iska qaylinayo cabaadiyo samada uu ka qaylinayo waxaa qofka muslimkaa la baraa inuu hoos u dhigo waxaa ka mid a rasuulka calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisii waxaa ka mid a lam yakun faaxishan walaa mutafaxishan rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid af xun ma ahayn mid dadka xumeeya ma ahayn hadal dabacsanaa xataa qofka caaya ee rasuulku uu doonaya inuu ka aargoosto oo wax inuu ku yidhaahdo hadal dabacsano waxba aan yeelin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku odhan jiray qurayshi intay cay rasuulka soo marisay iyo aflagaado iyo dacaayad iyo been abuur sooma idinaan maqal miyaa soo helaysaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal maalin intuu meel soo istaagay oo quraysh caayay soo heli maayo waa la waday waa la baadhay waa la raadiyey waxa la soo waayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo quraysh kelmad caaya ku yidhi lama hayo waa dhaqan wanaagsan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay tahay inaan inaynu kaga dayanno markaa dadka muslimiinta ahi waxaa waxaa muhiima in markay wada hadlayaan ay sheekaysanayaan mashaacirtooda iyo dareenkooda inay dhowraan oo qofka muslimka kelmadda waxyeelaysa in laga dhowro dadka qaar baa caado waxay u leeyihiin inay qofka la eegtaan kelmad adag oo aamusiisa hebel maanta waad ku dhufatay buu kuodhanaya waad ku aamusiisa ammaan buu u haystaa ammaan buu u haystaa soo ninkii hebel goljilic aad qabatay buu odhanaya maanto waxa weya wuxuu ku hadla uu garan waaye dadka qaar baa waxay yaqaanaan dadka inay inay raadsadaan meelahay ka liitaan oo meel maxfila intuu la eegto ayuu kelmad ku dhufanayaa weyn qofka wuu naxaya soo wuxuu odhanaya ninkii hebel maanta uu ku baabiiyey hebel ninkii hebel maanta uu ku baabiiyey juuq buu odhan kari waaye muslimku caynkaas maaha dabeecadda islaamkana maaha walaalayaal guud ahaan waxaan kusoo gebagabeynayaa walaaltinimada islaamku waa qaali waana waxaynaga maqan macaankeedana maynaan dareemin runtii macaankeedana maynaan dareemin waxaynaan u dareemin waynaan arag dadkii wax isugu qabtay ee ku walaaloobay ee xaqiijiyey baa ka sheekeeyey innagu sheekooyin baynu ka haynaa tusaalayaal baynu ka haynaa laakiin waaqican malmuusan uma hayno waaqic la taaban karo oo walaaltinimada ah lama hayo waa saan kuwii hadal ku bilaabay meelaha muslimiintu ay ka bukaan iyo xanuunnada haya waxaa ka mid a walaaltinimadii baa ka maqan isudabacii baa ka maqan isxidhiidhintii baa ka maqan waxaynu isku xidhiidhinaa aynu isku jeclayn walaala aynu ku nahay waa waxyaabo kale adduunyo dadba waxbaa lagu ibtileeyey innaga waxyaabaha ina sii aafeeye waxaa ka mid a qabyaaladda reer reer iyo qoysqoys iyo inaabti iyo inaadeer iyo isku qoys baanu nahay iyo isku reer baanu nahay ayaa qayrkeen iyo qayrxigeen bay naga reebtay mabda'a ma jiro caqiida ma jirto walaaltinima ma jirto dadku waxay ku wada socdaan qabyaalad qabyaaladuna meel ma taagnaatee way sii fagantaa oo way sii yaraataa oo way sii ururtaa ilaa labada inan ee walaalka ahay say u kala wen yihiin iyo say u kala bahda yihiin ay isu kala xigsadaan ay isu colaadiyaan ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu ina fahansiiyo walaaltinimadu waxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala macaanka walaaltinimada hayna dhadhansiiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddexdii qof ee uu sheegay macaanka iimaanka inay dhadhaminayaan waxaa ka mid ahaa wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah qofka inuu jeclaado isagoaan u jeclaanahan ilaahay dartii mooyaane wax kale saddexdaasi waxay heleen iimaanka macaankiisa inaasaan kusoo gebagabaynayaa wasali allahuma waslm wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbi waslem